barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadeeda duhurnimo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal waa khamiis bisha may waa shan sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah caashi ibraahim
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo isu abaabulay in ay dhallinyarada wax u qabtaan dhallinyarada dhibaatada haysata tahriibta kaliima sababahan way isku xiran yihiin waa brosees ku wada xiran jeen waaye dhallinyarada markuu qofkii wax barto uu shaqo la-aan noqdo ama uu waxbaran uu guriga isku joogo wax walbuu samaynayo suurtagalna way taa wax walba inuu ku dhiirado waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii aan uga hadli jirnay baraha isgaarsiinta bulshada runtii cabdikariin oo barnaamijka ugu qiimaha badnaa ee loogu hadalhaynta badnaa toddobaadkan wuxuu ahaa tartankii loo qabtay dadka naafada ah ee loo qabtay magaalada kismaayo runtii waxaan u arkaa wuxuu ahaa barnaamij aad u qiimo leh sababtoo dadka naafada ah waa dad inaga mid ah waa in lagu soo dhex daraa bulshada oo dadweynaha ay ku soo darsamaan dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
allo urubixi qodobadaas iyo kuwo kaleba intuu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad maqli doontaan hase haatee marka hore kusoo dhowaada qodobo ka mid ah warka caalamka nin australiyaan ah oo looga shaki qabo inuu ahaa qof sare oo maleeshiyada u qora kooxda isis ayaa lagu dilay weerar xagga cirka oo ay ciidamada maraykanka ka geysteen gudaha dalka ciraaq xeeralaalyaha guud ee dalka australia ayaa magaalada melbourne khamiistana maanta warfidiyeenada ugu sheegay in nayiil barakaash oo u dhashay dalka australia lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah oo ka dhacday magaalada mas-uul bishii abril sagaal iyo labaatankeedii bandis mas-uulkaasi ama xeerlaalyaha ayaa sheegay in barakash uu u muuqdo in uu ku lug lahaa inuu si muuqato ugu lug lahaa inuu dableyda u qoro kooxda isis isagoo kasoo muuqanayay muuqaalo dacayada ah oo ay isis duubtay murashaxa madaxweyne ee donald trump ee dalkan maraykanka ayaa isku dayaya in uu mideeyo xisbiga jamhuuriga laakiin weli waxaa ka maqan taageerada labadii hogaamiye ee isaga uga horreeyey ama horey uga soo taliyaan idhaahdee aqalka cad ee dalkan maraykanka george w bush oo ahaa madaxweynihii ka horreeyey madaxweynaha haatan dalka maraykanka hogaamiye ee barack obama ayaa sheegay inaanu qorshaynayn in uu ka qayb galo ama faallo ka bixiyo loolanka madaxtinimada ee sanadkan sida laga soo xigtay mid ka mid a gacanyarayaashiisa
wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada muqdisho ayaa dhowaan waxa ay sameeyeen dallada dhallinyarada gobolka banaadir isku xiraysa iyaga oo ujeedo waa iyaga oo ujeedka loo sameeyeyna ku sheegay sidii loo midayn lahaa fikradaha dhallinyarada ku jira ismaaciilo markaa dalladani waxaa leeyahay dhallinyarada mar haddii laysu keeno oo fikradihii ay wadaagaan aad iyo aad intii ururo badan la noqon lahaa dhinacyo kala duwan marka qaarkood ba intay isu yimaadeen ay dalladan sameeyeen dalladaas bay sameeyeen marka waxay rabeen fikradihii isu geeyaan oo ay hal fikrad ka soo saaraan oo dhallinyarada ay ku midaysan yihiin oo ay ku duulaan marka wariyaha v o a ee magaalada muqdisho ayaa warbixintan noo soo diray
caqabadaha dhallinyarada haysa wayba muuqataa because dhallinyarada haddayna caqabado haynin nolosha saameyn badan maba ay ku yeelanlahan because dhallinyarada inta badan hadda waxay ka qayb galaan dhibaatooyinka waddanka ka jiro kale security issuega oo waxaa moodaa dhallinyarada inta wax loo soo dhiibo kale in la yidhaahdo waxaas qarxiya oo wax yar laga siiyo taasna waxaa keenaysa shaqo la-aanta iyo dhibaatada waddanka ka jirto dhinac walbaba ha ka imaatee waxaa kaloo jirta dhallinyarada inay wadanka intay wax bartaan shaqo waayaan corruption jira ama musuq maasuq waddanka ka jira awgiis ee dhallinyarada iska tagaan iska tahriibaan ee waddanka iskaga baxaan waxaa kaloo jirta kuwa aan waxbarashada awoodin oo guryaha iska jooga oo wax walba loo dira iska samayn karo marka caqabadaha dhallinyarada ee jira wax muuqda waa cid qarin karta ma jirto al-shabaabkoo kale see rabtaanaa dhallinyarada ugu keentaan Een, dhalinyarada horta shabaabka way jiraan xaggaana way jiraan because soomaaliya markii la eego populationkeed seventy five dhalinyaro waaye waxaa la sameyn karaa dhalinyarada in loo sameeyo wacyigelin in laga dhaadhiciyo fikir khaldan ay ku jiraan oo kale fikraday ku jiraan inay kasoo baxaan inay wadankoodii dhibaatada ka daayaan qofka bini aadamka ah ma fiicna wadankiisa inuu isaga dhibaateeyo maadaama wadankiisiya waa inuu ka qayb qaataa nabadiisa hadday marka shabaabta ku jiraan oo kale ama qolooyin kale ay ka tirsan yihiin waxay caqabad ku yihiin wadanka horumarkiisa inay sameeyaan waxayna sabab u noqonaan dhalinyaro badan inay tahriibaan marka dhalinyaradaas waxaa loo sameynaya wacyigelin fara badan waxaa loo qabanaya siminaaro fara badan waxaa laga dhaadhicin doonaa waxa ay tahay wadada saxda ah wadada qaldanna kasoo leexdaa dhihi doonaa insha allah Eh, waxaan dhaqaale u baahan yihiin Eh, eh, soomaaliya urura dhallinyaraa samaysma maalin walba haddana ma shaqeeyaan qaab laablaka ah oo aan meel badan gaarsiisnayn bay ku samaysmaan Eh, sida yaa idinka bixinaya dhaqaalahan
Een, ururo badan waa jiraan cabdiqaadir waa sax oo aan shaqeynin laakiin ururadaas ururo ayaga ka yimid oo ayaga is aasaamaa annaga qofna ma aasaasin dowladna ma aasaasin shaqdiyaadna ma aasaasin dhalinyaro waxbarato oo isku imaatay oo ka damqatay dhalinyarada dhibaatada haysataana wixii fan ah markaas la yiraahdaana hay-adaha caalamiga ha ahaado dhalinyarada dhexdeena ha ahaado annagaba hadda contributionaa bixinaa oo jeebkeena aan annaga iskaga bixina wixii facility ah ama annaga aan ka wada qaadno ama ganacsatada aan ka qaadno ama dowladda soomaaliya aan la kaashano ama hay-ada aan la kaashano waxaa naga go-an in dhalinyarada wax loo qabto
ha laakiin haddaysan jirin dhaqaale meel saaran seed rabtaan tahriibkana u joojisaan Een, dhaqaalo badan cabdiqaadir kuma xirno tahriibka dhalinyarada waa in wax la- in laga booriya qofka adiga inta haa qofka adiga inta u yeertid oo aad tiraahdi waxaan qabso keliyay ku xirantaha mogta hadda tahriibka lagu balay taasina waxaa fududeyn karo dhaqaalo fara badan oo hay-ada laga helo taasina waxay ku xirantaha marka in hay-adaha caalamiga aan la kaashano oo aan barnaamijyadaas oo kale way bixiya qaramada midooba bajad ay leedahay dhalinyarada africa weliba gees soomaaliya dhali bajad loogu talagal ee dhibaatada waxay jirtaa waxay tahay waana sidii loo raba loo isticmaalay marka waxaa ka shaqeyn doonaa in si transparency loo isticmaalo hay-adaha la kaashano cidi kaloo soomaalida xataa soomaalida moogad cabdiqaadir way isfan garayn kartaa wax badan iska abaarihi ayagaa iska bixiyeen wax way haystaan marka haddii aan iskaashano aan wada dadaalno dhallinyaradeena iyo waalidiinta iyo ganacsatada iyo madaxda iyo soomaali oo dhan waxaan aaminsanahay ani wax badan laga qaban karo Eh, culayska ugu weyn ee filas jiraahi waa waa waa dhanka fikirada marka laga hadla dhallinyarada eh, al-shabaabka iyo arrimaha la xiriira dhanka fikirka laysku haystaa marka ma haysaan marka laga yimaado shaqala-aanta iyo tahriibka fikir ka duwan kaasood leedihiin saan baa xal ku jira
Een, maya dhalinyarada dhibaatada haysata tahriibta keliya ma sababahan way isku xiran yihiin waa brosees isku wada xiran jeen waaye dhalinyarada markuu qofkii wax barto uu shaqo la-aan noqdo ama uu wax baran uu guriga isku joogo wax walbuu sameynaya suurtagalna way taa wax walba inuu ku dhiirado laakiin qofkii marka camal loo abuuro ama xataa nafsiyan qofku markaad intaad la fariisatid aad ka dhaadhicisid waxyaabaha uu ku jiraan inuu qaldan yahay oo aad la hadasho oo wax badan aada ka daali maanta hadduu kaa diida berri ku noqotid waxaa laga yaabaa inuu kusoo raaco marka annaga waxaan sameyn karna waxaa weeye keliya inaan dhalinyarada boorino wax u sheegno wacyigelino hay-adahana kala kaashan in shaqo loo abuuro intaasna waa ka shaqeynayna haddaan dhalinyarada maxay idin sheegayaan markaad tidhaahdaan eh, in in dhallinyaradu ama ciidanka ay kusoo biiraan ama ay hub- ama dagaalka ay joojiyaan waxyaabaa la xiriira wax fikira ma laga hayaa ilaa hadda Een, somehow kuma saabsana micnaha waxyaaba fikriyan ee dhalinyarada aaminsan yihiin waxay qabtaan laakiin waxaa laga yaabaa inay ugu xilanayaan waxay ka helayaan haddii marka waxay ka helaan ee ugu xilanaya wixii wax ka bedelan oo ka fiican oo iyagan uga fiican loo sameeyo waxaa moodaa in badan inay kasoo baxayaan marka dadka haddii waxbarasho loo abuuro ama shaqooyin loo abuuro ama bajed kale loo sameeyo waa laga yaabaa inay kasoo baxaan dhinaca filis cabdulaahi oo ah guddoomiyaha midowda dhallinyarada gobolka banaadir waxayna u warramaysay wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle halkaad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada ee laantaafka soomaaliga ee v o a arday baratay dhaqaalaha ayaa ka qalin jebisay jaamacadda bariga afrika waxaana maanta loo qabtay xaflad sagootin ah haddaba wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa dareenkooda weydiiyey qaar ka mid ah ardayda qalin jebisay magacayga simson cabdulaahi kuliyadda dhaqaalahan ka qalanjamiyey aad baan ugu faraxsanay maanta inaan heerkan soo gaaro aniga oo sugaya waqti badan inaan soo gaaro inaan qalanjabiyo maalintan waxay igu tahay maalin aad iigu qaaliya maalin aan ilaawi karona maahan dhammaan waxaan salaamayaa faamiligayga meel kastoo ay joogaan wixii maqalka ma- ma- maqalka iyo muuqayga garanaya ee, wa- barayaashii aniga waxay soo baray dhammaantood oo wadan salaamaya waana mahadsantihiin baan leeyahay waxaan rajaynayaa mustaqbal ifaaya saaxiibadeena waxaan rajaynayaa mustaqbal ifaaya ilaahina hana waafajiyo waxaan jecelnahay bismillahi asalaamu calaykum magacayga waa maryam daahir cali waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalijabinaysa jaamacadda bariga afrika ana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qalinjabiyo maanta kuliyadda dhaqaalaha anoo afar sano soo waday waxaan aad ugu mahad celinayaa waalidkayga aan aadka u jeclahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo ja- macallimiinta jaamacadda ugu horeeyo macallimiinta dhan oo ugu horeeya dhankeena jaamaciise sidoo kale cali cabdiwaac sidoo kale macallin laambo macallin shibiin ma soo koobi karo macallin cabdihadi macallinkayga qur-aanka dhammaan aad baa ugu mahad celinaya aad baan u salaamaya dhammaan asxaabteeda ila qalinjabinaysa waxaan rajaynayaa mustaqbal aad u qurux badan aad u ifaya waan rajaynaya waxbarashada inaan ka rusheego waan rajaynaynaa inaan noqono siyaasiyiintii waddanka wax ka bedeli lahayd Ah, bismillahi raxmaan raxiim magacay waa maxamuud ibraahim cabdi een, waxaan ku madaxa dheeraarhay ganay
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qalinjabiyo afar sano kadib jaamacadda bariga afrika anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ardada waxaan aad ugu hambalyeynayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda bariga afrika kuwaasoo u soo dhawar adayga waxyaalo badan waxaana insha allahu hiigsanayaa inaan wax badan ka bedelo maadaama aan nahay dafcaddii ugu badnayd oo toddobaatan iyo saddex arday ah ee kuliyadda dhaqaalaha ee ka qalinjabisa jaamacadda bariga afrika inaan wax badan ka bedeli doono danta iyo dadka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada aan ku sugannahay puntland aad bay umahadsantay qolyahan runtii dareenkayga maanta lama qiyaas karo aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada soomaaliyeed qaasad ahaan bulshada reer puntland waayo waxaan ku hami weynahay waxa weeye waxaan aan barannay dalka inaan dib ugu celinno oo dadka dhallinyarada dalka carraysa oo tahriibaysa haddii aan wacyi gelinno oo aan fahansiinno muhiimadda dalku leeyahay runtii aan ku hesiyaadan runtii wax badan hal abuur ah
marka hore asalaamu calaykum magacayga waa cabdiqaadir maxamed cali oo ka mid ah ardayda ka qalin jabinaysa kuliyadda dhaqaalaha sanadkan waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadweynaha ku nool deegaanada puntland waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo magacaygu waa axmed maxamuud axmed dhammeeyey jaamacadda bariga africa kuliyadda economics haddii aan dareenkayga ka warran waxaan dareenkayga aad baan u faraxsanahay farxaddayda lama soo koobi karo aniga oo la qaadanaya farxaddaas dhammaan ardaydayda magacayga waxaa weeye axmed sahal cabdi ardayda ka qalin jabinaysa kuliyadda dhaqaalaha dufcaddii saddexaad Een, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idinla hadlo ka warbixin ahaan Een, kuliyaddan waa kuliyad muhiim ah wax fara badan aan ku barannay Een, waana kuliyadda waddan kaliya looga baahan yahay isaan wada ogsoonnahay waddankeena waxa ka jira een, dhibaato dhaqaale marka waxay dhiiri gelinaysaa ardaynta leeg markaanu soo qalanjibino in laga sii bixi doono shaqola'aantu yaraan doonto
waa qaar ka mid a ardayda ka qalin jabinaysay kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda bariga afrika ee ku taalla magaalada boosaaso wariyaha v o a yuusuf xamuud yuusuf ayaa dareenkooda weydiiyey haatanna hee dhinacii heesaha dabcan ayaad filaysanayaan filayaan waxaana idiin soo wadaa heesta jacaylka ka siko ee uu qaado xuseen shire
jacaylka kasi kaalisid ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisid maba siinaysaa layiri musayri badaansiyo sidaa maaha layiri jacaylka kasi kaalisid ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisid maba siinaysaa layiri usayri badaansiyo sidaa maaha layiri صحيح قلب ويدعنا حال بانكا سينيا صحيح قلب وحيد عنا qasiman raalinaqa ah sidii hore ii ahaa sala qasiman raalinaqa ah sidii hore ii ahaa
wow intaasi haddaanu ku dhaafno heestaasi haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii waxyaabaha ugu hadla inta badan baraha bulshada waa kan waryaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol
qaadan doonaa dadku sida ay uga hadleen baraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalhaynta badnaa iyo mareegaha wararka lagu daabacay bismillahi raxmaan magacaygu marka koowaad magaciga waxaa leh subeer cismaan idriis waxaan ku noolay magaalada ascaanood waxaan ka tirsanaa dhalinyarada ka shaqeysa arrimaha bulshada runtii cabdikariin oo barnaamijka ugu qiimaha badnaa ee loogu hadalhaynta badnaa toddobaadkan wuxuu ahaa tartankii loo qabtay dadka naafada ah ee loo qabtay magaalada kismaayo ee maamul goboleedka jubbaland runtii waxaan u arkaa wuxuu ahaa barnaamij aada u qiim- qiimo leh sababtoo dadka naafada ah waa dad inaga mid ah waa in lagu soo dhex daraa bulshada oo social inclusion la sameeyo oo dadweynaha ay ku soo darsamaan islamarkaana la dareensiiya inay xubnaha caadiga ee aan naafadaha inay la mid yihiin tartankaasoo boqol iyo konton mitir oo masaafo dhan bas- baaskiil lagu tartansiinayey islamarkaana een, ay wasaaradda arrimaha bulshada jubbaland hogaaminaysay runtii waxaan isleeyahay reer kismaayo arrintaa waa lagaga dayan karaa arrintaana guud ahaanba geyga soomaalidu degto waxay u noqotay arrin aada runtii loo qiimo geliyo islamarkaana lagu farxad lagu farxo oo runtii ugu- meelaha hadda communitigu isugu yimaadaan ee ama social media ha loo yaqaano facebookyada whatsappyada fiberka inta badan waxaad arkaysa dadweyne oo aada u qaadaadhigaya mawduucaas oo runtii aada loogu farxayo oo lagu qosliyo oo laleeyahay waa arrin muddo la moogana waxaan isleeyahay in hore loo bilaabay ahayd marka waxaan anigu jeclaan lahaa in barnaamijyada noocaas oo kale ah la dhiirigeliyo vioduna ku mahadsan tahay barnaamijkan ay dadweynaha ee bar- barnaamijkan la magac baxay baraha bulshada ee khamiis walba kasoo- laga soo jeediyo v o a runtii waxaan isleeyahay wax badan bay wacyiga bulshada ka bedeli kartaa oo runtii in dadku ay ku xidhmaan warka oo ay noqdaan dad updated oo had iyo goor og warba dunida wixii ka dhacaya ay ka caawinaysaa maxaan raxiin magacaygu een, waa kaltuun cali jaamac Een, haddii aan soo qaato waxyaabihii ugu hadalhaynta badnaa een, wiigan waxay ahaayeen gabadh een, sidaad la socotidba gabadh soomaaliyeed oo koob iyo labaatan jir ah een, oo isgubtay oo isku gubtay xero ku taala een, dalka australia oo la yirahdo narayura marka guud ahaanba inantan arinteedu aad bay usoo jeedatay beesha ca- een, een, arrin- een, caalamka iyo baraha bulshadaba oo ay ku noqotay arin mucjiso ah oo naxdin badan oo laga hadlo ay macal ka hadleen een, australia Een, marka gabadhan koob iyo labaatan jirka ah ee isgubtay waxaa la yidhi waxaa laga soo celiyey markii hore een, australia dabeedna dalkii markii laga soo celiyey ayaa waxay samaysay arrin inay isgubto oo ay- si ay sharci u hesho Een, marka waxaan leenahay een, een, maalin kasta dee iyadoo ubixii dalkeennu soomaaliyeed ay tahriib iyo dhibaato aafooyinkaasi la mid ahay ay haysteen ayaa iminkan waxaa ku darsantay arrin inay isgubaan Een, runtii arrintan mucjisada oo naxdinta badan waxay dee koosgaraynaysaa inay dadkii kale oo iyaguna een, ku jiray xeryaha qaxoontiga inay arrintan ku kacaan oo ay i- maxaan sheegay isgubaan oo aan runtii baraha bulshada iyo caalamka aada usoo jiitay Een, waxaana kula talin lahaa dhallinyarada in ay arrintaas ka hortagaan Eh, bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa anwar maxamed xaaji khaliif En, barnaamijka baraha bulshada arrimaha ugu hadaleynta badan ee toddobaadkan waxaa ka mid ahaa eh, nin qaaday koobka qubayslaanta dunida Eh, ninkan sida la sheegay wuxuu jiray siddeetan sano buu jiraa lixdan sano oo ka mida ma uusan qubaysan oo korkiisa biyo ma marin En, marka barnaamijkan aad baa baraha bulshada loogu soo qaatay oo qoraallo badan ayaa laga sameeyey En, wargeysyo badan ayaa waxay ka- ka- ka sameeyeen qoraallo fara badan bay ka sameeyeen waxay- En, ninka waxaa la yidhaahdaa camu xaaji wuxuuna ku nool yahay dalka eeraan En, warbaahinta caalamka ayaa aad iyo aad u hadalhaysay waxyaabaha ninkan laga qoray waxaa ka mid a inuu maalinta shan litir cabo mana qubaysto lixdan sano ma uusan qubaysan En, waxa uu kaalinta koowaad ka galay nin En, hindiya ku nool oo lixdan iyo lix sano jir ah ninkaas oo aan isna soddon iyo sideed sano qubeysan si aad ayaa loo soo qaatay oo dhammaan buraha bulshada adduunka oo dhan baa lagu soo lagu soo qaatay mar uu wargeeska daily mail qore wuxuu leeyahay ninkan wuxuu raadinayaa haweeney uu guursado oo sidan ku jeclaata intaynu dhegaystayaal ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waryaha v o a ee magaalada lascaanood cabdikariin olol aad buu u mahadsan yahay haatanna dhinaca ciyaaraha haddaan jalleecno waa kan axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda real madrid ayaa xalay u soo gudubtay ciyaarta kama dambaysta ah ee koob kuryalada qaaradda yurub kadib markii ay iska reebtay kooxda manchester city ciyaar ka dhacday gegida barnabeyo ee magaalada madrid ciyaartaasi ayaa waxay ku dhammaatay gool iyo waxba oo kooxda real ay ku adkaatay lugtii hore ciyaartan oo ka dhacday garoonka manchester city ayaa waxay ku soo idlaatay barbardhac eberi eber ah waxaana taa macnaheedu yahay in kooxda real ay ku soo gudubtay celcelis ahaan hal gool iyo waxba naadiga real madrid waxay la kulmi doontaa kooxda ay isku magaalada yihiin atletico madrid oo sidoo kale laba sanno ka hor ay ku kulmeen ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka riyaalada qaaradda yurub markaasi oo koobka ay ku guulaysatay kooxda real madrid dhinaca kalena waxaa caawa dhici doona ciyaaro ka tirsan samafinalka koobka yuruba league kooxda liverpool ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga belariyal kooxda liverpool waxay isku dayeysaa in markii ugu horraysay muddo sagaal sanaha ay u soo gudubto ciyaar kama dambays ah oo ka tirsan ciyaaraha qaaradda yurub markii ugu dambaysay oo kooxda liverpool oo saddex mar ku guulaysatay koobka yuruba league ay ciyaar kama dambaysa u soo baxdaan waxa ahayd sannaddii laba kun iyo toddoba markaasi oo ay kooxda ac milan isku arkeen ciyaarta kama dambaysta ee koobka riyaalada qaaradda yurub oo ka dhacday magaalada atenis ee dalka griig waxaana kooxda liverpool wakhtigaasi looga adkaaday laba gool iyo gool kooxda liverpool waxaa caawa laga doonayaa in ay soo gudbo gool iyo waxba ciyaartii hore looga soo adkaaday oo ka dhacday garoonka kooxda belariyal ee elmadrigal waxaana kooxda belariyal ciyaartaasi daqiiqadii ugu dambaysay gool u dhaliyey ciyaaryahan adrian lobes naadiga villarreal waa kooxda ugu gooldhaliska badan afarta koox ee weli ku hartay koobka yuruba league ee qaaradda yurub iyadoo dhalisay labaatan iyo saddex gool taasina waa siddeed gool ka badan kooxda liverpool inta ay ka dhalisay koobkan oo ah shan iyo toban gool ciyaaryahan divog origi oo weerarka kaga ciyaara kooxda liverpool ayaa seegi doona kulanka caawa isagoo dhaawac qaba si kastaba kooxda liverpool waxaa u soo laaban doona ciyaaryahan emre shan inkastoo aan la ogeen inuu garoonka ku soo bilaaban doono iyo in kale sidoo kale kooxda liverpool waxaa ka maqan daafacooda mamadu saakho oo xiriirka kubadda cagta uefa uu ka ganaaxay ciyaaraha kadib markii lagu helay inuu daroogo isticmaalay waxaa sidoo kale dhici doona kulan kale oo kooxda zaviya waxay martigelin doontaa naadiga shakhtar doneski ee dalka ukrein lugtii hore ciyaartanna waxay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah dhinaca kalena kooxda chelsea ayaa waxay difaacday qiimaha lagu iibsanaya funaanada cusub ee kooxdaasi ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka soo socda oo ah ilaa sagaashan bound taageerayaasha kooxda chelsea ayaa baraha bulshada si aada ugu dhaleeciyey go'aanka kooxda chelsea ay halkii funaanadba ku iibinayso sagaashan baan oo lacagta baamka dalka ingiriiska ah hase yeeshee afhayeen u hadla kooxda chelsea ayaa waxa uu sheegay in funaanadda caadiga ah ee joogto konton iyo shan baan oo keliya hase yeeshee funaanadda sagaashanka baan la gadayo ay tahay midda rasmiga ah waxaana uu yidhi sagaashan iyo sagaal boqolkiiba taageerayaashan waxa ay gataan funaanadda aan rasmiga ahayn sidaa darteedna waxa aynu ku qiimannahay kooxaha kale ee qaaradda yurub ugu dambayntiina kabtankii hore ee kooxda manchester united roy keane ayaa waxa uu ku baaqay in tababare louis vangal uu sii joogo kooxda islamarkaana uu dhammaysto halka sane ee uga haray qandaraaska saddexda sanaha oo kooxda manchester united la galay waa haddii uu ku guulaysto koobka efa kaabka oo ciyaartiisa kama dambaysta kooxda ma united ee koow iyo labaatanka bishan la ciyaari doonto kooxda crystal balas vangal ayaa waxaa la rumaysan yahay in xagaagan marka uu dhammaado laga yaabo in kooxda ma united ay shaqada ka ceeliso haddii uu usoo bixi waayo ciyaaraha koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda si kastaba roy kiin oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi mar walba way adag tahay in la bedelo macalin sir alex ferguson waxaana qabaa in wakhti la siiyo faangaal oo uu kooxda sii joogo xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubintaas ciyaaraha inala socodsiinayey haatanna waa hees uu biike ku luqay caashay waa alalaas mise mashaxrad maxaa horta u dhexeeya mise alalaas dabaaldig may dabaaldegan waa waa dhinaca siyaasadda marka la aado laakiin mashxarad iyo alalaas maxaa u dhexeeya dee anigu horta mise waa marba sidii loo dhigo mashxaradaan qaanay hay sidee la dhahaa mashxarada dee waa inta haweenka hay marka aroosyada iyo ama goobaha farxaddu ka jirto anna alalaaskaan aqaanaa marka waa labadaas laisu geeyo iyo marka carab dhowna waa la dhahaa marka gabadha la guurinaayo oo kale ama arooska u dhacaya marka gabdhaha carabka ay aad muddo sida muusiga loo garaacayo marka a- a- waxaan isla garanno inay tahay goob lagu faraxsan yahay dareenka lagu muujiyo weliba- weliba haweenku oo weliba goob aroos u u baday meelaha kale meelo badan oo kalena way jirtaa hay beriga hore eh, may jirin waxyaaba badan oo dee magaranays laakiin meelo badan baa lagu soo dhaweyn jiray alalaadka waa tahay heestaasi waxaa ku luuqeynaya maxamed biki
alalaaska baxaya waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos alalaaska baxaya waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos waa laba odoros jacayl waa laba ama qaaday guur waa laba odoros jacayl waa laba ama qaaday guur waa laba waa laba waa laba haddana waa laba waa laba asluub edab iyo xishood lagu dhalay akhlaaq waa laba waa laba waa laba haddana waa laba waa laba asluub edab iyo xishood lagu dhalay akhlaaq indhihii kalgacal la ilmayn jira farxad ololaye waa ugub jacayl iyo ubax dhigood waa aqal jacayl iyo udubdhig waa ugub jacayl iyo ubax dhigood waa aqal jacayl iyo udubdhigi indhihii kalgacal la ilmayn jira farxad ololaye waa ugub jacayl iyo ubax dhigood waa aqal jacayl iyo udubdhigi waa ugub jacayl iyo ubax dhigood waa aqal jacayl iyo udubdhigi
heestaas alalaas ee ku luqeeyo maxamed cabdi bike waxay gebagabo tahay idaacadayda duhurnimo caashacuud anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo maqal dambe oo xiisale baxaya waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos alalaaska baxaya waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos waa aroos waa laba kalgacal unko waa laba isu urfayo waa laba kalgacal unko waa laba isu urfayo waa laba waa laba waa laba haddana waa laba waa laba aqoon nasiibiyo ayaan uga dhigay ilaa waa laba waa laba waa laba haddana waa laba waa laba aqoon nasiibiyo ilaah uga dhigay ayaa indhihii kalgacal la ilmayn jira farxad ololaye waa ugub jacayl iyo ubax dhigood waa aqal jacayl iyo udubdhigi waa ugub jacayl iyo ubax dhigood waa aqal jacayl iyo udubdhigi indhihii kalgacal la ilmayn jira farxad ololaye waa ugub jacayl iyo ubax dhigood waa aqal jacayl iyo udubdhigi waa ugub jacayl iyo ubax dhigood waa aqal jacayl
This program has come to you from the Voice of America, Washington.